nabadoon cali maxamed cismaan abu caaisha kusoo dhowow marka ugu horeysa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan bismillah alxamdulilah ilaahi subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan adeer aada iyo aad ayaan ugu dhowhay idaacadda islaamiga ee alfurqaan wajazaakum allahu khayran waaxsana ilaykum nabadoone waad mahadsan tahay maalmahan bariga wilaayada islaamiga hiiraan waxaa ka socday dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka odayaal ahaan wilaayada islaamiga hiiraan maxaad kala socotaan howlgalladaas ee lagu laayay askarta dowladda federaalka aada iyo aad ayaan usoo dhoweyneynaa dagaalada maanta ka socda agagaarka ee moqokori iyo ceel hariiri ee dhex maraya ciidamada mujaahidiinta ah ee xaq u dirirka ah junuudda ilaahay iyo kooxaha murtadiinta ah ee maaragta gaalada u adeegaya wayna ku mahadsan yihiin mujaahidiinta bariga africa ka ciribta ka jaraya murtadiinta iyo kooxaha ashahaadala dirirka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee howlgalladaas ee fuliyey maxaad ku leedihiin dhankooda waxaan leenahay ciidamada mujaahidiinta ee ilaahay towxiidka fahansiiyey ee ilaahay keligii caabudaya diidan in shirki iyo sixra la yimaado nimanka u bareeray inay madaxa ka garaacaan waxaan leenahay khayr badan allaha idin siiyo wajazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala junuuddiisa ayaad maaragta garabka idinku haysa oo idinla dagaalamaya murtadiinta iyo qolyahan ishaacaadka lagu furayna insha allahu tacaala waxaan leenahay waa baabi-een kuwada ayaanu leenahay garabkiinaana nahay insha allahu tacaala haddaan nahay odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka hiiraan ama nuqbada soomaaliyeed meel kastoy joogto iyo intii ilaahay subxaanahu watacaala keliga caabudaysa ee doonaysa in ummadda lagu tadbiiqiyo shareecada islaamka garabkiina ayaa nahay qabaa'ilada gobolka hiiraan waa sidaan u sheegnay yacni maalka ayay bixiyeen naftoodii ayay bixiyeen macnaha waa ducaynayaan infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fi sabiili illaah khaasatan gobolka hiiraan si la yaabla ayay arrintaas u soo dhoweeyeen xoolahoodii ayay bixiyeen wiilashoodii ayay bixiyeen maalkoodii ayay bixiyeen way ducaynayaan way arkeen hagardaamada iyo dhibaatada gaaladu ay dabada ka riixayso saas ayaan leenahay mujaahidiintu waa garabkoodii maanta qabaa'ilada soomaaliyeed waana la arkay hagardaamada iyo dhibaatada ay ku wadaan gaalada iyo kuwa u adeegahay ummadda soomaaliyeed inay baabi'iyaan ayay rabaan laakiin dadkii soomaaliyeed waa soo jeesteen indhaha ayay kala qaadeen waa baraarugeen insha allahu tacaalaana jawaabteeda waa arki doontaan haddii ilaahay idmo askarta dowladda federaalka ee lagu laayay dagaaladan ee ka dhacay ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan ee maalmahan dhacayay iyaga maxaad ugu baaqaysaa
kooxaha yacni raba inay ilmahaas dartooda ku liibaanaan oo raba maaragtay inay dhaqaalo fara badan ku helaan waxaan leenahay nimankaas wiilashoodii waxbarasho maadiya ayay geysteen waxay u dirteen waddamada ayaga soo dirsaday sida maraykanka midooda yurub iyo waddamada daaquudka ah ee carbeed ayay ilmahoodii geysteen waxbarasho ayay ku jiraan jaamacado ayay dhiganayaan wiilashan waxaa laga dhigtay baalaley sida maaragta roobka marka la shido ay ugu soo xoomaan haadahaadaha waxa la yidhaahdo xilliyada roobka ayay rabaan wiilasha soomaaliyeed ee yaryarka ah inay ku baabi'iyaan wiilashoodana ay dibadaha geystaan oo ay soo baraan cilmiga daaquudka ah ee maaragta ayagu ay u yaqaanaan wiilkayga jaamacadu ka soo baxay iyo b h d ayuu haystaa iyo ay leeyihiin laakiin waxay rabaan kuwaan inay dabka ku shubaan way baabi'een waxaan leenahay hadday ilaahay subxaanahu watacaala u toobad keenaan waxay noola mid yihiin kuwa aan dhalnay laakiin qaabkan hadday ku socdaan waxaan leenahay naarta allaha ku fogeeyo marka waxaan leenahay dadku ha fahmaano ha fahmaano in ilmahoodii la laynayo ha fahmaano waxa loo adeegayo inay tahay shareecada islaamka baabi'inteeda ha fahmaano waxa dimuqraasiyada la yiraa iyo daaquudka iyo liwaadka ayay rabaan soomaaliya inay ka yegleelaan kooxahan ayaga ah marka waxaan leenahay dad yaho wax badanaa idinla hadalnay waxaan leenahay oon maaragtay kula talinaynaa dadka beenta loo sheegay ee la yiri dhulkiinnii ayaa la soo weeraray reer hebel haddaad tihiin adinkaa dhulkan iska leh war dhulkan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskale ilaahayna wuxuu dhulkan ugu talagalay in shareecada islaamka lagu tadbiiqiyo waxaana maanta dhulkan iskale mujaahidka fii sabiilillaahi ilaahay dartii u dagaalamaya ee gaalada la faltamaya la dagaalamaya gaalada ayaa dhulkan iska leh dhulkan wax idin yaqaano lama arko ilaa aad ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keentaan oo aad fahantaan shareecada islaamka iyo sunnada nebiga ilaa aad fahamtaan waa dhulkan ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala waxaana ka talinaya mujaahidka ilaahay dartii u dagaalamaya hadduu raba qaaradaha adduunka ha ka yimaado kaas ayaa dhulkan iska leh wax dhul ah oo aad leedihiin ma leh intaad shareecada islaamka la dagaalamaysaan koob biyaana ka qaadi maysaanaan leeyahay ha kullu go-ina ishaacaadka laydinku furay waa ognahay kuwo badanaan la talinay oo niri war maasaan iska daysaan war anaa dhulka iska leh anaa ku dhashay reer hebelaan nahadle war reer hebel dhulkan male ilaahay baa iska leh subxaanahu wa tacaala muslimiinta ayaa iska leh mujaahidiinta ayaa iska leh ninkii shareecada islaamka ku dhaqmaaya ayaa dhulkan iskalahaan leeyahay hadaalina ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeena